weli wararka muqdisho ayaan ku jirnaaye tartan ku saabsan dib usoo nooleynta ciyaarta feerka oo laba maalmood socotay ayaa shalay lagu soo gebagabeeyey magaalada muqdisho waana tartankii ugu horreeyey oo magaalada lagu qabto muddo sannado ah cabdixakiim maxamuud sharwac waryaheena ayaa tallaabadani ka wareystay guddoomiyaha xiriirka feerka ee soomaaliya cabdulaahi axmed colow
tartankan wuxuu bilaabay shan iyo tobankii bishii november bishan aan hadda ku jirno waxaana loo dhigay sideed ciyaartoy oo ku kala ciyaarayo shirkada magacyadood loona kala qaybiyey laba guruub guruub miisaanka fudud ah iyo gruub guruub miisaanka dhexa ah waan gartay waxaana shirkadaha shirkadahaas oo ay kala ahay marxaba hotel laba xamar uma hospital iyo wajaajiley waan gartay marka tartankii waxaad soo gebagabayseen maalintii shalay oo aad soo afmeerteen siduu kusoo gebagaboobay muddadaa uu socday sisee loo ciyaaray waxaa loo ciyaaray guruub walba wuxuu ka koobnay ab af afar ciyaartooy labai labaas kusoo baxday waxaala halaa kaalinta koowaad ka galay guruub kalena a afaraa kasoo baxday labaa soo baxday labadii wada ciyaartay halaa finaal tegey labadii ugu dhibcaha badneed oo finaalka kala timid ayaa shalay aan gebagabeeyey marka ayay guushii raacday kooxihii shalay tole aad gebagabayseen waxaa kaalinta koowaad waxaa kala galay miisaanka dhexe waxaa kaalinta koowaad galay laba xamar miisaanka fududna waxaa kaalinta koowaad galay umo hosbitaal waan gartay dabcan dee muddo maynaan maqal in tartanka noocana lagu qabto muqdisho iyo weliba dee deegaanada kaleba ujeedada aad u samayseen ee tartankan aad usoo abaabusheen xilligan maxay ahayd waa ciyaartii labaad haddaan qabanayn waan gartay haddaan geesta kale ku weydiiyo markaynu ka nimaadno inay kooxuhu kala matelayeen shirkadaha aad soo tilmaantay ciyaartooygu ma waxay ahaayeen un ciyaartooy wadanka gudihiisa iyo magaalada muqdisho un ka yimi mise waxaa jiray ciyaartooy kaloo iyaguna ka yimi gobolada iyo meelo kale oo dibadda ah ciyaartooyda hadda aan koobka u qabana waa ciyaartooy qaar ka yimid yeman oo oo ka yimid dadkii soo barakacay ahay oo yeman ka ciyaari jiray iyo qaar muqdisho
waan gartay marka haddaynu eegno kale tusaale ahaan ciyaarahani waxay u baahan yihiin dee tababar bay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin shuruucdoodii waxay u baahan yihiin gacan ku-hayn bay u baahan yihiin say u diyaarsanaayeen ma yihiin qaar tababarkoogii iyo hanaankogiiba wata maadaamay waxaan tartan feer ay tahay si wanaagsan baridhood waxaa baridhood seminaar oo la qabtay waxaa jirto afartii bishii toddobaad oo ilaa oo ilaa iyo afar iyo toban beri soconayo oo macalinka weyn oo hore uu soo ciyaari jiray awas orfeeya oo qabtay oo muqdisho lagu qabtay oo garsoorayaasha iyo tababarayaasha loo qabtay ciyaartooydana si joogta ayuu tababarku usii jiray waan gartay mataa macnaheedu waxa weeyaan way helaan tababar xidhiidha oo ay u tababartaan oy u diyaar garoobaan ciyaarahan mise haddun baad soo abaabushay hore waa u samayn jireen laakiin tartamo looma qaban jirin weliba ilaa hadda xataa waxaa jirto meelo iska dhisan oo jiimam soomaaliya ku wada yaallo oo feerka lagu wada barto oo dad barbaati ay wada leeyihiin oo wadanka dhan ku wada yaallo oo dadka iskooda ay feer u bartaan difaaca nafsi ay ka dhigtaan laakiin waa markii ugu horreysay aan u qabano tartan guddoomiye waxaa tahay xidhiirka feerka ee soomaaliya dabcanna dee tartankanaad qabatay siaad tilmaantayna dee ciyaartay gudaha joogay qaar wadanka dibaddiisa ka yimid dhowaan baa ka qayb galay markaad qiimayso ciyaarahay soo bandhigeen iyo tartankan hadda la qabtay aad soo gebagabayseen rajadu maxay ku muuqataa ma tahay mid ay sii wadi karaan oo ay tartanada dibaddana kaga qayb geli karaan walla ciyaartaydan haddii hadda ay helaan dhaqaalo fiican waa ka qayb geli karaan laakiin hadda uun ciyaaraha dibadda waxaa nooga qayb galo dadka diaasbaraha ee soomaaliyeed ee ku nool wadanka u k norway iyo wadamadaas ku wada nool ayaa hadda nooga qayb gala tartamada haddaba tartankii u dambeeyey hintii ka dhacay gabar samle la yihahdo ayaa nooga qayb gashay waxaad soo hadal qaaday inay gabadhi ka qayb gashay tartanka hindiya kuwa hadda muqdisho ku ciyaarayay haween ma ka mid ahaayeen mise waa ragun bay wada ahaayeen may rag waa haween ma haysano
haween marka haween markaa kuma jirin
kuma jirin haween
guddoomiyaha xiriirka feerka ee soomaaliya cabdulaahi axmed colow oo u waramayey wariyaha v o e da cabdixakiim maxamuud shirwac